واليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقولوا عن حجاب أنه يفني شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa habeenimo jimca ay soo gelayso toddobiyo tobanka bisha labaad sanada kun afar boqol iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaadaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba oo aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aan barnaamijkeedii kugu heyno waxaa ka mid ah walaayada islaamiga ah ee hiiraan oo war ka soo saartay khasaarihii soo gaaray ciidamada itoobiya iyo jabuuti oo dhowaantan lagu dhiig bixinaya qeybo ka mida walaayadaas shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada balcad oo sababay dhimashada qaar ka mida dadkii saarnaa siduu ku yimid shilkaas dhowxa ayaad ku maqli doontaan qaybta labaad fikradaha dadweynihii dhowaantan dhagaystay barnaamijka dhulkii awowayaasheen ayaa soo dhicin doona ayaad dhagaysan doontaan tartan aqooneed oo u dhexeeyay mid ka mida madaarista ku yaala degmada saakow oo ka dhacay isla degmadaas yaa ku tartamay maxayse ku tartameen yaase guusho qaaday barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qaybtii saddexaad nadwo ka dhacday magaalada kuuyabarow oo caawa ku saabsan nifaaqa iyo munaafiqiinta waxaana meesha ka marnayn xubintii xiisaha badnayd ee murtida waa mar kale iyo dhuuxa
فليقولوا عن حجاب لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجاب أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن لا وربي
waa hagaag wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada balcad ayaa ku waramaya in gaari kuwa raaxada ah uu ku rugmaday degaan u dhexeeya muqdisho iyo balcad gaarigan oo ah nuuca loo yaqaano noohada ayaa waxaa ku dhintay darawalkii kaxeenayay haweeney la socotay waxayna dadkii ka badbaaday sheegeen in sikadiisa uu ku rugmaday gaariga oo xawaaro zaa'id ah ku socday sawiro laga soo qaaday ayaa waxaa ka muuqanaya burbur xoogan oo soo gaaray dhanka darawalka taasoo keentay in darawalkii uu ku dhinto meesha shilalka ayaa aada ugu soo badanaya degaanada ay ka arimiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana ugu wacan badankooda darawalada ka shaqaysta gudahooda oo isticmaala maandooriyayaasha إن غدا سل المنام حاولوا أن يخدعوني waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla maraynaa waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warmay weeraradii dhowaantan lagu dhiig bixinayay ciidamada shisheeyaha ee ku sugan qeybo ka mida gobolka hiiraan ee kusoo dhowaada بسم الله الرحمن الرحيم الوالي شيخ جوليد أبو نبهان وجهران كسو دوو إذا عدى إسلامي جاه يا أندلس maasha allah jazaakum allahu khayran waa dhowahay walaale aad baan u dhowahay idaacadda andalus الوالي سؤاشا وجهريسا أن كويدين يو maalmihii lasoo dhaafay dagaalla ayaa ka dhacayay magaalada beledweyn ilaa degmada buulaberde maxaa faahfaahin ah oo naga siin kartaa bismillah alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin Eh, waa sax walaale sidaad u sheegtay Eh, asaabiicdii aan soo dhaafnay cadowga ilaahay subxaanahu watacaala dariiqaas dheer oo isku xira eh, min beled weyne ilaa jalalaqsi ayuu ku safrayey aad baa dhibaata u gaartay marna waxay ku farxaan lama aysan kulmin ilaahay subxaanahu watacaala gacanta dadka muslimiinta uu ku cadaabay aad bay u dhigtoodeen haddii ay tahay naf iyo maalba wax weyn baa gaaray oo ay ya- muxuu ahaa aan sahlanayn hadda in mid mid loo dul istaago haye dhibaato xoog le unbaa cadowga halka ku gaartay ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala hadday tahay safarkoodii iyo socodkoodii ee dhibaatadii ku dhacday iyo wixii ugu yimid dadka muslimiinta haddii la isku daro waxaa gaaray dhibaato aada u culus oo aanan hadda koobi karin bifadli illaahi wamanihi wa karamihi bayna ku ahaatay ilaahay baana ugu mahad celinayna subxaanahu watacaala wax hadda qarsoonna maahayn wax banaanka yaalla cadowgana qiraalu ka yahay wey waan gartay eh, alwaali ciidamadaasi cadowga ah ujeeddadoodu maxay ahayd Eh, walaale horta cadowga ujeedkiisa sidii aan anagu u fahanay ama ay u muuqatay eh, cadowga horta wuxuu ka koobnaa ilaa dhowr qaybood nimankii eh, kiristaanka etoobiya iyo qolyihii hiilgaala murtadiintii hiilgaalo oo jabuutiyaanka ahaa iyo qolyihii eh, xaabada ahaa ama sarsarka ahaa ee soomaalida ahaa bay isugu jireen Eh, etoobiyaanka qasadkooda wuxuu ahaa sidii muuqatay een ciidan isbedelayo oo yimid oo kuwii halgan oo la bedelayo iyo ujeed kale oo ah meesha la yidhaahdo jalalaqsi qalab ciidan oo aanun u malaynayo caari ahaan in ay ugu haysteen nimanka la yidhaahdo jabuutiyaanka oo ay hadda kala wareegayeen isku dhac inuu jira iyo in kale annaga ma ogin oo isfaham waa miyey ku timid ma heshiiskaas sida ahaa walcilmu cinda allah labada arrimoodba waa ka muuqatay nimanka la yidhahdo etoobiyaanka qasadkooda inuu ahaa qolyahan ayagu hiilgaala waxaan u malayn kala wareejintaas iyo waxaasun inay u kaalmo ahaayeen oo maadaama ayaga hadda alaab ay haysteen lala wareegayo in dadkii ayaga meesha u joogay oo haddaba sida muuqato aada zilzaal ugu muuqdo oo degenaansho la-aan ay ku dhacday u qalbi qaboojin war wixii waana laga wareegayaa hesdajiya suuradaasu inay lahayd bay ayagana u muuqataa ay ula socdeen qolyahan ayaga caratuurka ah oo soomaalida oo murtadiinta ah waxba ma ay ogeen way iska raaceen cid hadda u yeeratay ma jirin wax danoha ay lahaayeen ma jirin wayna iska baaba'een oo dariiqiibay ku baaba'een sidii meelba loogu sahminayey ama marba gadaal loogu ceyrinayay hadduu qarax dhaclo ayaga ayaa dhib badan kii ugu imaanaya dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta iyo kii ethoobiya ugu imaanaya cadowgaas alle ayaaba u sinaaday ilaa markii dambe ay ku hareen meesha la yidhaahdo maalinkii dambe markii jarawaqti laga soo laabtay ayay yidhaahdeen annagu waa dhammaanay baktigeenni baan waxaan wadnay intaasoo maalmood waxyaabaha ugu yaadka badnaa waxa ahayd in ay yidhaahdeen waxaan wadnay dhowr maalmood meyd baan gaari noo saarnaa oo xitaa aan duugan weynay cadaab baan galanay dheheen al-shabaab baa noo dhaama inaan isu dhiibno maanta wixii nagu dhacay markii dambe waxay ugu hareen meesha la yidhahdo buulo burde oo ay yidhahdeen anagu idin raaci mayno waa gacan galnay halkaasay ku kala hareen oo markii dambe waxaa laabtay qolada soo laabatay waxay ahaayeen nimanka la yidhaahdo qolyihi hiilgaalo iyo ethoobiyaanki marka qasadkii ujeedka yaana warka waxba ku dheeraane waxa weeye ethoobiya ayaa dan lahayd dantuna waxay ahayd in ciidamadaas isbedel ka hogolaa ee laga bedelaya halgan iyo qalabkaas ciidan oo lagala soo wareegaya muxuu aha nimankaa hiilgaalo muhiimadda ugu weyn intaas ahayd intaan kale waa dameer dhaan raacdi bay u badnayd hagaag alwaali muddo intee la-eg ayay ku qaadatee cadowga inay ku gaaraan ujeeddadii ay lahaayeen alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walaal horta ilahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala nasriga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxaan u aragnay si muuqato oo aan qofna daah ka saarnayn cadowgaas dhul masaafadiisa hadday ugu badan tahay laba laba boqol oo kilomitr aysan gaaraynin ba waxay ku jireen muddo bilah go-aan baagooda toban iyo toddobadii bishii muxaram sanadkan bishii koowaad ayay ahayd cadowga markii ay kasoo safreen meesha la yidhaahdo beledweyne haatan aan kula hadlay ayayna gaareen oo ay haddana maanta tahay taariikhdu lix iyo toban bishii safar sidaa micnaheedu waxa weeye hal bil ah ayay cadowgaas u safrayeen waxyaabaha lala kulmay waxaa ka mid ah oo runtii la arkay in ay xitaa nooc waali ah dadkaasu ku sigteen ama ayba noqdeenba leanna dad lugaynaya muddo bil ah dhulka kulayl baa jiray oo waktiga kaliisha dayrta roobka dilowgiisi bay ahayd kaliishaas dad lugaynayo oo dhagaxaas ku lugaynayo oo dhulaysan ayaga aqoon ku lugaynayo oo hadday shimbir buubto ama ugaari meel ka boodo ay u tahay in ay waxaasu mujaahid u yihiin hadday geed madow la arka waxaasu ay mujaahid u yihiin hadday tahay mid macnawiyan iyo naxdin iyo in maogtahay argagax fara badan uu ku dhaco iyo haddii ay tahay in de si maadiyan aba ay u baaba'aan oo ay kabihii gooyaan oo ay harraadaan oo cunto la karsan waayo oo meydkii xitaa aan la duugaynin wixii baktiya aan la duugaynin oo gaarigii gudfa inta ad og tahay cadowgu kama tagaan waxyaabaha khasaa'irka ah xitaa dhiigga way baabi'iyaan hadda waxaa xaqiiqo noqotay dhiiggii in la baabi'in waayey baabuur qayb meel taalla qaybtiisii inti markii baabuurka qaraxa intuu qabsado oo qayb weyn oo iska go'day jihadaas qayb baa taallo jihadaas qayb baa taallo laakiin haddana baabuurka qaybo waaweyn buu leeyahay oo meeshii ku haraayo intii hartay oo jidka dhexdiisa taalla keliya ayay qaadayaan qoryo gubtay oo aan la qaadin oo meesha iska yaalla dhiiggii oo daadsan oo meesha yaallo tuutihii oo laga siibay dadkii ma meydbaa ma dhaawacba ma naqaan dadkii la seexseexiyey oo dhiigga ka qumay sida xoolo la gowracay oo kow laba saddex afar laleeyahay waxyaabo badan oo runtii qaraa'ib ah lagu arkay oo ilaahay mahaddiisa ah cadowga marka waxay ku qaadatay muddadaas ay ku dhibaatoodeen oo soddonka maalmood ah waan gartay khasaare intee la-eg ayaa ka dhashay muddadaas dagaaladii ay la kulmayeen cadowga walaala taas xadis walaa xaraj wax koobniin ah ma lahan nimankaasu muddadaas soddonka maalmood ah ee markii laga reebo habeen iyo labo ay meelaha ee magaalooyinka masalan sidii halgan ama bulaburde ama jalalaqsi markii laga reebo wakti yar oo ay moogaayeen inay wax ku dhacaan ma jirto haddii ay tahay kamiin haddii ay tahay qarax marna ma isan moogaanin inay wax ku dhacaan kamaainka joogtay ahaayeen qaraxyada joogtay ahaayeen oo weliba ilaahay fadligiisa iyo mahadiisa ee aan marna wax gafaynin waxaa la dhihi karaa nimankaas soddonkaas maalmood waxaa ku socday dagaal baa ku socday aan marna istaagin waan gartay alwaali ciidankaas iyaga ah hadda xaggey joogaan nimankaasu waa sidaan horeyba carabka ugu dhuftay saddex qaybood bay ahaayeen laba qaybood oo kamid ah hadda aan kula hadlaayo ayay galeen meesha la yidhahda beled weyne ay ku laabteen waa qaybtii nimankii ethoobiyaanka ahaa iyo nimankii la oran jiray hiil gaalo murtadiintii jabuuti nimankii kale oo ratuurka soomaaliyeed ahaa oo murtadiinta ahaa ayagu waxay ku hareen meesha la yidhahdo bulaburde way u dulqaadan waayeen wixii ku dhacay marka cadowga hadda labadaas meelood ayay ku kale kuwaasoo meesha ku haray oo ku hangoobay wixii hadda iyagu ay madax u yaqaaneenna diyaarada ka raaceen wixii iska askaraha qaybtii soo hartayna ay meeshaasi ku hareen oo ay u dulqaadan waayeen nimankaas inay la socdaan sida xaqiiqda oo walaaluhu ay xaqiijiyeen waxay ahayd haddii uu qarax dhaco ama dagaal dhaco oo ethoobiyaanku ay waxgaaraan waxaa laga qarinaya khasaarada nimankaas gaartay nimankan muxuu ahaa mari calasta ah oo xitaa waxyaabaha dhacaya waxaa kamid oo raggu xaqiijiyeen in aan la kala reebeynin mararkaas oo kale kuwan hiil gaalo iyo kuwan soomaalida oo bax gadaal u dhaqaaqa inta la yidhahdo la cayrinayo marka mararka qaarna waxaa dhacayso markii xaaladdu adkaato in laleeyahay ayaga socda waryaaya mara meeshaan oo dhibaatadii ayagu ay ku bilaabanayso hadday dhintaan aan loo naxayn hadduu gaari ka guud aan loo naxayn hadday dhaawacmaan aan loo naxayn marka oo aan xitaa biyihii la watay iyo wixii la haystay aan waxba laga siinayn nimankaasu marka meeshaasi ku hareen inta kalena waxay gaareen meesha la yidhahdo beled weyne
waa hagaag labadii habeen aynu soo dhaafnay barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku dhagaysateen nadwo ka dhacday magaalada kuunya barow taas uu soo jeedinayay sheekh cabdulilaah caawa waxaad kusoo dhawaataan qaybteedii saddexaad qaybtaana waxa ay ku saabsan tahay nifaaqa بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة نحن كهددنا لمنك اللي لهذا المنافقين لمنك أسوء إلهي وكم وقابا إني قلبك كحنو صنيا نبينا لفرين لدك علمه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واقلد عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير لمنك أسوء إني جهنم أي تهيميش كنت بيني أنا ولا إنو الشيء النفاق مكوه رئيس اللغة وحوية وإظهار الإسلام وإبطان الكفر شرعا كاسوية وقفت إنه موتستو شيء شيء نو قرصون يهي waxba luqawiin si dhex geli mayno nafaq bay ka timi iyo yarbuuc ma aragtay bahalka dhulka qotee faran fariyo waxa taqaanaa mooyaan ayaa magaca laga keenay iyo ma gelino laakiin nifaaqa hadaynu sharcan u soo noqono idhaaru al-iiman aw idhaaru al-islam wa ibtaanu al-kufr fa qof islaamna muujinaya iyo iimaan muujisanaya kufrina u qarsoon yahay haddaynu usoo noqono waxay culamada u kala saaraan nifaaq caqadi iyo nifaaq camali caqadigu waa midka maaragtay weyn ama nifaaqa weyn weeye oo saaxiibkiisu maaragtay uu uu naar ku dambaynayo fi darki asfali min annaar uu ku dambaynayo nifaaq camaligana sifooyin baa nebigu inooga sheegay waa nimankii la yidhi ninka munaafiqa ah sifaad buu leeyahay shan baa nebigu inooga sheegay sal alla alay wasalam shantaa waxaa ka mid a idaa xadaa kadab وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا تمن خان شنطة أحاديث كلا دون يكون سوغان تاهي وأن من سفوينك على نفاق عملي وأن سفوينك هس أيو ليهي marka sifaadka hadaynu u galo nimankaas ay leeyihiin tan nimanku waa niman khatar badan waa niman inagu dhex jira afkeenna ku hadlaya midabkeenna le ina sheeganaya salaadayna la tukanaya jihaadka laga yaaba inay xataa ka qayb galaan oo ay soo xaadiraan goobaha dagaalka mararka qaarkood waa niman noocaasa khatartooduna ay baran tahay nebigana lagu yidhi iyaga unbaa caduwhe iska jir nimankaa wey sifada u horaysa ay leeyihiin waxaa weeye alifsaadu fi lard dhulka inay fasaadiyaan waa sifa ilahay ku tilmaamay sifadaas kama qaala tacaala waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun nimanka ayaga waa niman fasaad dhulka ku haya oo dadkii dhexdiisa ay fasaalinayaan macaasiday ku dhacayaan iyo shirkigan iyo qalbigooda ka buuxa iyo kufrigan ayaa ilaahay dadka ugu cadhoonaya oo dhib badan ba uga imanaysa nifaaqa ay samaynayaan ummaddii khayr badan baa ku dhaafay qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma ay inamaa nuriidu lislaax bay odhanayaan bayna alfariiqayn min almu'miniina walyahuud min ahli lkitaab markay madiine joogeen ile nifaaqu madiinu ka soo baxay madiina almunawara dadka munaafiqiintana ansaartii dadkii meesha loogu yimi ay u badnaayeen ama ahaayeenba lama sheegin muhaajiriinta munaafiqiin laguma lagama heli jirin dadkii loogu yimi madiine ay ahaayeen ee markii horena dariska nimankii reer yahuudiyada ay ahaayeen marka waxay ku andacoonayaan waxay leeyihin annagu waxaan islaax ka dhex samaynaynaa mu'miniinta iyo yuhuuddan ahli kitaabka meesha degan ayay ku andacoon jireen laakiin arrinta ay sheegayaan waxaa weeye oo ay leeyihiin maarata waxbaan islaaxinaynaa iyada nafteeda ayaa fasaada oo muslim iyo gaal lama midayn karo oo sheekadooda waxay u eg tahay waxa maanta jira ee taqaarub aladyaan iyo ahlkitaab baan nahay iyo ibraahimiya iyo halkaa unbay u eg tahay waa wax shalayna ay isticmaali jireen maantana ay isticmaalaan munaafiqiintu oo kuwa nadwooyinka maalin kasta qabanaya ee la diimahan midaynana dadku waa walaalo ilaah keliya waa caabudaan halkaas ayay arrintu ka socotaa nimankaa markaa sida ibnu cabaas inoo sheegay radia allahu canhuma waa niman noocaas ah waa niman maaragtay ku andacoonaya inay wax islaaxinayaan laakiin mufsidiin ah waa niman shaki ku ku nool shaki waxaa kaloo lagu yaqaanaa mudaaharatuhum ahla altakdiib billaahi wa kutubihi wa rusulih inay caawiyaan oo muslimiinta maaragtay si ay ula dagaalamaan garab ku siiyaan nimanka maaragtay ilaahay beeniyey iyo kitaabkiisa iyo rusushiisa nimankaana caan bay ku yihiin inay isgarab taagaan hadiyo goor nimanka ayay la jiraan oo ay kaga maaragtay awliya allahi iyo mu'miniintiina inay dhanka noqdaan oo gaalada kasoo usoo raacaanna waa sifa lagu yaqaano oo sifada ayada ayay soo hoosgelaysaa sifada kale ay leeyihiin ee labaad waxa weeye ilaah baa wuxuu sheegay aayaddan markii la akriyey ama qaybtan aayadda ka mid a abaa lahu mashow fiihi waidaa adlama calayhim qaamuu baa shanqeydi imaam shanqeydi wuxuu leeyahay fii tafsiirihi raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay daraba allahu hadihi alaaya maala lmunaafiqiin munaafiqiinta ayaa lagu tusaaleeyay aayaddan ida kaana alqur'aanu muwaafiqan lahum oo ida kaana alqur'aanu muwaafiqan lihawaahum dheh wa raqbatihim camiluu bih qur-aanka wax iyaga u danaynaya hadduu ka yimaado oo aayad iyaga danahooda ka shaqaynayso maaragtay maslaxadooda ha timaado way qaadanayaan aayadda iyada sida maarata munaakaxatin in loo buuriyo in maaragtay ay wax dhexlaan muslimiinta dhexlaan in qaniimada muslimiinta ay soo dhacayaan gaalada dhex laga siiyo in dhiiggooda la ilaaliyo iyagoo kufaara baa dhiiggooda la ilaalinaya liannahu waxay noo muujisteen islaam waxaasoo dhan diintu markay maslaxadda noocaas ku arkaan way islaamkay sheeganayaan oo idinka mid baan nahay oo iyagaaba kaaga horraynaya meelaha qaar haddii waidaa kaana kayru muwaafiqin lihawaahum qur-aanka soo degaya hadduusan mid hawada iyo rabitaankooda raacsan uusan ahayn oo la jaan qaadaya sida in nafta la bixiyo iyo maalka la bixiyo la jihaado arrimahaasoo kale markay yimaadaan waqafuu wa ta'akharuu marka waxaa weeye idaa adaa lahum washow fiih wax fiican qur-aanka markay uga yimaadaan siduu imaamku leeyahay way ku soconayaan oo way yeelayaan waidaa adlama calayhim qaamuu haddii arrintu arrin iyaga cagsigooda tahay dagaal gala gaaladaan la jihaadno maalka hala bixiyo ay tahayna way iska taagayaan qur-aanka noocaasa ma qaadanayaan ayuu ibn cabaas leeyahy radi allahu canhuma aayad kale waxay leedahay waidaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucriduun wain yakun lahum lxaqu yaatuu ilayhi mudciniin markii loogu yeero inay u gartamaan ama xukun tagaan xukun kitaabka ilaah iyo nebiga maarata inay isula tagaan oo u kala saaro haddii loogu yeedho si uu dhanbe u kala saaro u xukumo dhexdooda qaar iyaga ka mida way diidayaan mucriduun icraad iyo diidmo ayay la imanayaan wain yakun lahum alxaqu yaatuu ilayhi mudciniin haddii marka ay isleeyihiin garta idinkaa ku guulaysanayo oo idinkaa laydin xukumayaana nebiga way u imanayaan musriciina munqaadiina mutiiciin si deg dega ugu imanayaan marka qur-aanka inta dantoodan bay ka eegaan iyo xukunka islaamka marba inta dantooda ayay nimanku ka eegaan taasna waa sifa ay leeyihiin maslaxada unbay eegtaan waxaa sifada saddexaad ee sifooyinkooda ka mid a waxaa ka mid ah asaddu can sabiili illaah inay jidka ilaahay dadka iska hortaagaan iyo jihaadka iyo khayrka inay iska hortaagaan kaana ilaah baa inoo sheegay qaala tacaala fasadduu can sabiili illaah adkii jidka ilaahay ayay dadka iska hortaagaan oo xidheen ay tamakanuu min saddi bacdi annaasi can sabiili illaah dad badan bay ku guulaysan jihaadka inay ka fadhiisiiyaan iyo sabiilka ilaahay ka xidhaan oo ninkii wuxuu iskaga dhigaa nin muslix oo walaalkaaga oo danaynaya oo danahaaga kaa lumaya adduunyada waxbarasho dheer dhalinyaraatay mustaqbalka ha iska lumin marjoorkaagii baad ka tegaysaa iyo reerkaagii meeshaad ku dhalatay nimankan waxay wadaan jihaad maaha waa fitna halkaasuu ka miisaya marka waxaa weeye dad badan bay ku guulaysteen inay jihaadka ka joojiyaan waktigii hore iyo waktigaan joognaba limaada liana almuslimiina yadunnuunahum ikhwaana wahum acdaa markuu kuu naseexaynaya ninkan uu maaragtay hadalka fiican kuu sheegayo uu iskaga dhigayo nin maslaxadaada ka shaqaynaya dadku walaal bay u malaynayaan laakiin waa acdaa arrintaana waa lagu yaqaanaa inay jidka ilahay dadka ka xidhaan waa sifo ay leeyihiin marka mid noocaa waxaa ka shaqaynaya haddaad aragto markiiba calaamadda saar inuu munaafiq yahay jihaadkaba hadduu xaggiisa kaa maro hoosta ka xariq nimankan iyaga yatakiduuna alaymaana lisadri can sabiili illah dhaar bay ku marayaan way dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan inay ikhwaana naasixiin yihiin walaalo maaragtay u naseexaynayo oo maaragtay bay ku dhaaranayaan dadku ugu dhaaranayaan qaala tacaala ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم آيات أصلا حوي وحيكون دارانيا إذا كم إذن مؤمنين أيهين وما هم منكم إذن كم معها لمن كاسوا قالوا منافقين مسلم- مؤمنين ما هو قال وقال يحلفون بالله لكم ليرضوكم إله بي دار بي كم مريان سيدك إذن قال الجليان مركا لمن كاسوا حوي وحي- وحي قاتين دارتا وحي كدقانيان قاشان أي مارك دتك حقك قدبان وأي كغريان نفاقوذا يشاركوذا وهم من أكذب الناس waxa ilaahay abuuray waxa ugu been badan wey dadka kuwa ugu beenta badan wey markay dhaaranayaan dhaarta ugu badan dadka dhaar beenaha yaqaana ugu badan iyaga wey niman dhaarta ku daran weeye inay maaragtay been ku dhaartaan iyaga ayaa lagu yaqaanaa meelo badan buu qur-aanku inoogu tilmaamay nimanku inay been ku dhaartaan أيها أهلا للجمال إن غدا سهل المنال من هدى الدين اغتراب نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكيه لا تخافي فضيلة ليس يرضى بالرذيلة يا ابنة الدين waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla maraynaa habeenkii xalay waxaad dhagaysateen qaybta koowaad dhagaystayaasha oo aaraadooda kasoo dhiibtay barnaamij markii ugu horeysay way dhagaysteen barnaamijkaas oo ahaa dhulkii awoowayaasheen ayaa soo dhicin doona caawana waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad dhagaystayaasheena oo fikradahooda kasoo dhiibtay ورحمة الله وبركاته إخواني الله يدين بركي الله يقبل الله يقبل وأن أغنحي تاريخ أنت إنه هذا حسوس أنه محاهد إذا عد إسلا إذا عد أرمها إسلامك ساعة ولا ساعته أو ساعة سودين هسه ما أين ودعن ما أين ودعن تاريخ أنت حسوس أنه إنك سود وقت أنت كجوجنا إنك بيريح marka walaalayaal allah idin barakeeyo sida aan idin sheegayna maxaa yahay tawaariikhdu waa waxyaabaha ummadda ama laga dumiyo ama lagu dhiso ummaddu hadday bilaa taariikh noqoto yacni waa mas madaxii laga dilay laakiin ummaddu hadday taariikhdeedii taqaano dadkeedii jiilkeedii hore iyo halgamayaasheedii hore ay wax ka cashira ka haysato waa ummad wuxuun u nool yihiin laakiin ummadda haddii taariikhda laga dilo waxba uma noola marka allah idin barakeeyo walaalayaal allah idin barakeeyo mar walbana waa idin duceeya haddana waa idin ducaynayaa ku soo celiya insha allahu tacaala taariikhihii aad hore u samayseen oo dhan mar dib ugu soo celiya insha allahu tacaala ama tii andalus ha noqoto ama tii tataarka ha noqoto ama tii awaayeeshan ha noqoto ama tukaba sii hores ha noqoto wax allaala wixii taariikh ah oo islaamka dan u ah oo maxaydii dhallinyarada muslimiinta ay wax ku fahmi karaan inaad ku celcelisaan waa daruuri waana laga maarmaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhulka awogayaasheen yaa soo dhicin doonaa horta waa barnaamij aad u ballaaran oo qof kastoo ilaahay subxaana watacaala maskax iyo aqlis iyo ama diin wax ka garanaya uu aad u dareemi karo ee murugo badanna runtii ku beeri karaysa iyo maxaa yeelay walwihar badan ee saynu ogsoonnahay baa maxay ahayday etoobiya muddo aad u dheer shan boqol baa lagu sheelaahay shan boqol ka badane ilaa iyo maxay ahayday kun sano wax ku dhowbaa dee dagaal iyo nastiraac baa maxay ahayday naga dhexeeyey innaga etoobiya Ee, marna guushu waxay raacaysay mu- kiristanka iyo gaalada marna muslimiinta raacaysay laakiin maanta waa ina liqaanba maanta waa ina liqaan oo iska badaa maxay ahayday dhulkii iyaga laga qabsaday eh maanta waxay haystaanba maxay ahayday ubuucdii muslimiinta ay haystaan marka murugo badan iyo walbahaar badan iyo tiraanyo badan ayaad moodaa inay kugu beerayso markaad taariikhda dib u eegto iyo maxay ahayday waxa soo dhigteen khayrka ahaa cidda maanta inay soo dhiciso loo baahan yahay dawaa innaga cid kale ma aha cidda la rabo maanta inay soo dhiciso oo maxay ahayday kan ay ka dulqaada kii maqnaana ay soo dhiciso waa innaga waad ogtihiinoo waddanka soomaali galbeed iska badda bal etoobiya ee dhibka ka dhacay iyo dhibaatada ay ku hayaan waynu ognahay kaa iska badaya muqdisho dhibka ka socda aynu ognahay iyo maxay ahayday ubucda soomaaliya ragga la raba inay isu taagaan oo ilahay kitaabkiisa isu taagaan dhulkii la qabsadayna soo ridaan dhulka hadda haddii lagu soo duulayna dib looga kiciyo dadka ay dee sug- dadka su- ay sugaysaan waa inagun insha allahu tacaala marka allah idin barakeeyo dadka inaad saa u baraarujisaan oo maxaa ahayday dal iyo dibadba bal yacni dadka la sugaya inuu ayaga yahay oo dhulku iyo diinta iyo dadku hadday sugaysa in ayaga yihiin inaad taa u baraarujaan waa laga maarmaan insha allahu tacaala khayr badan baan idin rajaynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaan idhahdaa cabdallah jooga gobolada dhexe soomaaliya arrinta aad iyo aad muhiimka u ah ayna idaacaddu uga bedelan tahay idaacadaha kaleeto waxaa weeye qof walba dadka wuxuu hayo ayuu ku kordhiyaa idaacadaha iyo tviyada ay leeyihiin qolyaheer ridadu inta badan waa waa la arkaa waxay soo jeediyaan oo oo ah taariikh hoogsay oo dulli ah bay ummadda usoo baahiyaan oo ku saabsan gaalooyinkai horeeto ama kuwa soomaaliya ha ahaadeen ama kuwo gaalo sii horreysay oo asal gaalnimo ay ha ahayd iyo barnaamijkeeda dadka waxay siiyaan halka muslimku uu rabo inuu xasuusiyo dadkan muslimka taariikhda ay lahaayeen oo ah taariikhda weliba diinta ahayd iyo jihaadka iyo akhlaaq wanaagga iyo sawirka iyo gaalo iska dhicinta ay lahayd waana inta ay mujaahidiintu hayaan marka ilaahi subxana watacaala waxaan u dacaynaynaa duca uga toogaynaa inuu dembigooda dhaafo khiyaartii hore ee jihaadka ku suntanayd iyo kuwa hadda camalkaas wanaagsan gacanta ku haya jazaahum allahu khayr dhammaantood ninkii la odhan jiray axmed gure kale muddoo halgamahayay muddoo halgamahayay markuu dhintay waa la kala yaacay sinxaa cabdullahi xasan muddoo halgamahayay markuu dhintay waa la kala yaacay sheekh xasan barsame ayaan buu dadaalay markii la qabtay waxa weeye waa la kala yaacay dhibka marka waxaa ugu wacan oo jirta inaan cid la soo saarinin marka arrintaas waa arrin muhiim ah aanan dareemayna xanuunkeeda arrinkaasna muhiimaddaas ayuu leeyahay wixii kale oo khayra noo soo kordha موضوع حبل موضوع حبل وحي نفس هذا وخير إن شاء الله وحي نفس هذا وأكون عصنا هي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيالك إذاعة إسلامية الفرقان وحان دهر لهاي إذاعة إسلامية الفرقان هلو دعيو ha loogu maxadceliyo taariikhdii ay soo bandhigday taariikhdaas runtii waxaan ka faa'iidey wax weyn aan ka faa'iidey runtii uma malaynayn inuu saan u qiimo badnaay hogaamiyahaas oo jihaadiga weyn taariikhda ay noo soo gudbiyaan oo muhiimka ah iyo macluumaad yacni isdabayeelo ay mar walba soo gudiyaan taas ay ku dhiirigelinayaan muslimiinta waxayna la dhihi karaa waa dacwo aas-aasi ah waad ku mahadsantihiin taas dhammaan si gaar ahaaneed taariikhdii waxaan ka faa'iidnay aad noo soo gudbiseen loogu dambeysay yaa dhicin doona dhulkii awoyaasheen in mar kasta oo isxilqaamaan muslimiinta ayna midoobaan ay gaari karaan guulo la taaban karo waxaa kaloon ka faa'iidnay in islaamkan iyo gaalada mar walba dhexdooda ay taalay cadaawad si gaar ahaaneed waxa weeyaan waxa deriskaada ah mar waliba sidaa haddeer aan dhihi karna ethoobiya iyo kenya iyo wixii la mid ah iyo kuwa ka yimid meelaha fogfog taasna ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum qilda waclamuu ana allaha maca almuttaqiin intaas marka waa midaan intaan ka faa'iidnay taariikhdii waxaa kaloon raacinayaa in noola soo gudbiyey taariikhdii oo noogula soo celiyay الأندلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دمان ولا لها إذا عاد إسلامي على الفرقان وأبو يوسف وإذن كسر لحد مقالة بروح كبا قبل كباي الحمد لله إيه إذن كفايدة سني برنامج كيرونتي أها لوكي أبو ياشين يا صعدين دونا alxamdulilah ilaahay maxaad isku le eed eeda walbadan ninkama qonahay ka faa'iidaysani idaacaddii walaalahaynamay ku codsadaane inii oo barnaamijyo kale nin kordhiyeen oo ka mid ah muxaadirooyinka sida muxaadirada oo fadlu tawba iyo qaswat alquluubi wa cilaajuha muxaadirooyin dhowr ah oo ummaddan baahanga jiran alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin eed iyadan ka faa'iidaysani jazaakum allahu khayran ilaahay asinka abaalmari
walaalaha waxaad ileeyahay barnaamijka aad haysaan dhulkii awoyaashan yaa soo dhici doona waa taariikh muhiim ah oo ummadda maaragtay in loo soo gudbiya dan weyn ugu jirto faa'iido badan u lahayd xilligii ku habboonaana maaragtay lasoo gudbiyey anugu soonkii baan dhegeysan jiray sagaaliyo toban qayboodba ka koobnaa baan filaya haddii aana khaldanayn sagaaliyo tobankaa waan dhegeysan jiray aad bay muhiim u ahayd taariikhdaasna maaragtay buugga la yidhaha futuuxa alxabashiya baa in badan ka hadlay kutub kaleo ka hadashana inay jirtaan filaya kolay anigu bugaas baan arkayo maaragtay aan si baan in badan akhriyado wax badan ka akhriyado haddee halgankaas dheer iyo imaam axmed gure iyo taariikhdiisii iyo sacaduddiin iyo waxaasoo dhan maarata kutubkaasaa maaragtay ka hadlaya hadda ummadda ka haqabtiray walaalaha marka waxaan idin leeyahay hawshaad haysaan allah subxaana watacaala idinka ajar siiyo taariikhdu waa muhiim waa shay dhaxalgal ah waa cimar iyo daruus waa tagta macnaha waa shay wax ku dhaafay oo aad soo martay laakiin cimri qaadasho iyo duruus ku ah inaad kala baratid ninkii dadkii wanwanaagsanaa oo taariikhda baaldahaba ka galay iyo dadkii xunxumaa inaad baratid cadowgaaga iyo saaxiibkaaga ummadaan aqoon cadowgeeda iyo saaxiibkeeda aan kala garanayn oon taariikhdeeda waxba ka aqoonin ummaddaasi ummad jirta ma ahan sababtoo dad taariikh muhiima weye dadku waa u ooman yahay dad badan baan maaragtay taariikhda aan wax badan kala socon marka daruus bay u tahay cimr way ku cimr qaadeen adigana de ajar baad ka helaysaa sababtoo manhajka hadda markaynu fiirno lagu dhigo maaragtay iskuullada weliba intaan maaragtay dhinacan ay ka taliyaan maamuladan maaragtay dabadhilifyada hogaamiye kooxeedyada aan u maamula oranmahaye inta hogaamiye kooxeedyadu ay ka taliyaan hadda manhajka hayadahu shisheeye ay qoreen baa iskuullada lagu dhigaa manhajkaasna maahan manhaj ummaddan dan u ah ma soo baxayo wiil soomaaliyeed wiil dalkiisii iyo diintiisii jecel ma soo baxaye wiil maraykana wiil kenyatina wiil etoobiyaan waxaas wax lamida lasoo saaraya dhaqankiisi iyo kaltarkiisina lama baraya wax aan naf lahayn baa laga soo qaadaya waa iska tororog maarata waxaan micno weyn aan ku fadhiyin wey marka walaalaha waxaan leeyahay marka walaalayaal taariikhda ku dadaala maxaadarooyinka muhiimka ku dadaala ummadda wacyigelinteeda ku dadaala baraarujinta ummadda ku dadaala aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya garabkiinaan taagannahay barnaamijkaasna horta waa barnaamij aad muhiim u ah waan dhegaystay waan ka faa'iiday wax badan baan ka faa'iiday maasha allah maasha allah aad baan idinkaga mahad celinayaa kuwa kale aad soo wadaanna hadda waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwana anfaca oo bulshadoo dhan anfaca intii dhegaysta anfacda ayagana waan idinka sugaynaa inaad noo soo gudbisaan salaan ka bacdi horta waa inii ducaynaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda alfurqaan ka shaqeeyo oo hal yaabeen noo soo gudbiyo wanaagga iyo kayrka haddii diini tahay haddii wararka ka dhacay caalamka tahay har iyo habeen howsha gacanta ku jirato waxayna leenahay miisaanka xasanaadka allah ni saaro salaan ka bacdi intaas ka bacdi haddaan u soo gudagalo nunuucii ahaa barnaamijkii noo dhammaaday oo ilaa sagaal iyo tobanka ka koobnaa oo aan u wada dhagaysannay dhulkii awowyaasheenna yaa soo dhicin doono horta barnaamijkaas ciwaankiisaa wuxuuba yahay wax su-aal jawaabteeda u baahan in laga bixiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin inta ilaahay waafajiyaan ka bixinayaa horta barnaamijka wax badan barnaamijka hadda intaa laguma soo koobi karo oo daqiiqadaha waa iska kooban yihiin laakiin waa soo gudugudumarayaa nimankii shisheeyaha ahaa oo ku soo duulay oo shahaadiisa allah ka aqbalay imaam axmed gure ee ka hor yimid ee islaamka ahaa ee islaamka sheeganayay gumaysti kasta oo ama diinta ama dalka kusoo duulo horta dad magaca islaamkula sheega horta soo hogaamiyo iskama soo duulo dalna iskama qabsado wadan muslimna ma soo damaaciyo ilaa ama jaajuuse u noqdaan ama indhece u noqdaan dad adiga magaca iyo heebta iyo diinta kula sheeganayo horta taas meeshaas weligeed aleeda imaam axmed gureyn waa ka jirtay taariikhdiisii badnaa midda labaad oo aada ugu fahmayna aniga xaggeyga ka fahmana imaamka amiirka oo xoogaa laga soo horjeestana in khilaaf uu dhacayo waxyaabo badan baa jira waxaan kusoo ururinayaa mowduuca ah maanta soomaaliya waa lagu soo duulay waxaa kusoo duulay gaalo waana isa soo bahaysteen mid magaalooyinna si maskaxiyiin ay u haystaan magaalooyinna qori caaladiisay ku haystaan waxaynu kusoo duuleenna waxawaaye shareecadii islaamkay kusoo duuleen inaan la isku xukumin la iskuna dhaqin bay kusoo duuleen ummadda islaamka inay gumaystaan dhaqankoodii iyo diintoodiina ay ka bedelaan intaas waa hadafkoodii ay kusoo duuleen waxaa hore kacayana waa dad soomaali ah waaye oo magaca soomaali kula sheeganaya islaamna kula sheeganaya laakiin aan islaam anhayn wallaahi wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan ilaahayna subxaanahu watacaala guud ahaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan allah barakeeyo gaar ahaanna walaalkii cabdifitaax allah barakeeyo oo barnaamijkan aada isugu howlay sidoo kalena raggii ka qayb qaatay oo uu ugu horeeyo الشهيد بإذن الله إيه sheekh jaamac cabdi sheekh jaamac aadan baan leeyahay sheekh jaamac aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana sheekheenna jannatulfirdows alaclaa allaha siiyo ilaahay qabriga ha u waasiciyo ee runtii waxa weeye barnaamij qiimo badan anigu waxaan ahay qof weyn waxaana ku noolaa qurbaha xaqiiqiyan noloshayda intaan soo noolaa oday iiga sheekeeyana maanan arag taariikh ahaanna maanan ku akhrisan
alfurqaan howlgala maasha allah jazaakum allahu khayra jazaa aada iyo aad ay u mahadsantihiin oo barnaamij adana soo jeedisaan oo barnaamij maasha allah ah aada iyo aad ayaan ugu faa'iidinay maasha allah jazaakum allahu khayra jazaa ilaahayna awaal mariyo janatulfirduus ilaahay waraa- waraabiyo barnaamijkan mid kamid ah noo keenadan barnaamij cusubadan nusoo jeediye insha allah khayr laansi دربي يا أخي قدوتي في سمية
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxwareysiyada ayaan ku dhownahay munaasabad ka dhacday degmada saakow ayaa loo qabtay qaar ka mid a haweenka dhigta madarase ku taala magaalada saakow tartankan ayaa dhex maray mid ka mid a madaarista ku yaala degmada saakow oo lagu magacaabo sawda binti samcaa waxaana ay gaar u tahay dumarka keliya ugu horeyntii mid ka mid a martidii lagu casuumay kana mid ah macalimiinta wax ka dhiga madaarista saakow ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka hadlay fadliga ay leedahay waxbarashada يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تهي- ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مع رسول الله إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال سونا بشي كده ومن الله وذكرك إن ذكرى تنفع المؤمنين ومدوا عنه وأنت نما إلى إلهي سبحانه وتعالى مؤمن لكن منافق من الجار ولا ليال ولن وأدي أنا قاعد إلى نوال إلهي سبحانه وتعالى الذين استمعوا القول فيتبعون حسنه إلهي سبحانه وتعالى سليه ولا لي ولا ولدي أنا قاعد أنا نوال تنكلا مدرسون تنكلا maalinta la furaayo iyo maalinta usumana alla subxaana wa tacaala maasadaasule ilaahay subxaana wa tacaala maydaya la in shakartum la aziidanakum wala in kafartum ina cadaabi lashadiid ilaahay subxaana wa tacaala walaa inaka shukra oo ilaahay subxaana alxamdulilah ilaah adi walaa barta adi maxdal aruuf laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ka shukri waan yani maada ka kufriya ilaahay subxaana kufrina ma jira maayinku dardaaramay waana hortaano waana dardaaramay xaafado nasrudiin markiisa laka dhisi darasha lakabi walaada khayra dhisiyaa meel walba xaafad kasta madarasa ka dhista markilkaas maylinku tirigalay balaanta xaafad jooga ah tambeero unbahaas meelo idooka nool elinku tirigalay to maylinasay xaafad balaantiyo yani maarada oo suuq rooga elinasiyaan fayla alxamdu walaada eela juhdi imbida kolka war markoo kala meel kare wal baroy balaantum hadda intuu akriyo isin aragaasaan ilaahay subxaana wa tacaala maa iskule balaantum intuu ariyo tacaawshad kusu geli ma jirta juhdilki bay macalimiin ayaa yani maarada ya wal baroy wamaa asalakum alayhi min ajrin in ajriya ya saasoo laga baroy kolka ilaahay subxaana wa tacaala waa na siiya kolka nimanka walaalka ilaahay mayla yaa aladiina aamanuu quu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نبتتير أي ميلا إلهي سبحانه وتعالى تير إنت ملاكين من كتير لله والكلمة يسرون نين ولا نوانا ولا كسانا نين والبرنو تيغنا ميرا والكل أنك مكي والبرضو ولي بلا أنت كلا أو حافظوا دمين كتير إني ولا نشأ كتير أنا ولا برضا من التوى نسقلتهم جيما جيما درسكوا اللي كده جيما جيما أظن من كك من ككيا هجتوا لكن قلتنا ولا كسوا ياس وأنا عداوك إلهي نكي دي waan dadkinayaani marda ka fiirsan doonaa mainku digay dadka xaafadiroog xaafadi nasrudiin diroog isku dhalaaran si walaalkoodha sheegaya dadka madrasada handhow oo madrasada dadka dambida jirta makoya dadka iyo dambi bisi indhahay makoya dadka gaarmay ku koyaan saakuiraydo saakuiray orotaya koya dad ilaahay subxaana wataala aan digi saakuiraya ku koya dadka waadanta koy aragaasa dadka kale beledka meelikeeya ku koya isbaqolea ku koyaan dadkii beledka xaafada handhow madrasaano makoya may ku digay ini koona walbardan macalimiinta roogda yani ini waqti soo firsan walbardan ku diga wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale mid ka mid a guddiga tartanka ayaa su'aalo hordhigayay haweenka إن شاء الله بإذن الكريم gabdhaha oo ma aragtay ku nool xaafadda nasradiin ayaa ma aragtay tartankaani gali rabo insha allahu dhexdooda madarasada sawda ayaa ma aragtay tartankan an socda gabartan horeyto oo imtixaamkan inka horeyto on weerawnamay baleerey salma ibrahim xasan suuratu takaasur بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم جزاك الله خيرا خير الجزاء gabadhaas waxay ahayd salma ayay ahaaday oo noo akrinaysay qiraa'adii waxaa noogu xigo insha allah biidin alkariim salma su-aasha labaada ku weydiinaya waxay tahay udkur qawaacid aluulaa min qawaacid alarbaca sheeg qawaacid ma artaa in horeyto qawaacid alarbaca القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام su-aasha labaad oo aan weydiinayo waxay tahay gabadhaasi udkur qawaacid athaani min qawaacid alarbaca qawaacid lamaad oo min qawaacid alarbaca sheeg adoo fasiraas insha allah القاعدة الثانية أنهم قالوا يقولون ميدلينا ما دعوناهم معاوذا وتوجهنا من جهزان إليهم يهكشو إلا لطلب القربة إنين دوايا والشفاعة إنين كأرجيا فدليل القربة دواسي دليل شي قوله تعالى إله هذا الشيء دليله والذين كبي اتخذوا سميسدي من دونه إله سكذي سميسدي أولياء أولي سميسدي يقولون ما بلينا ما, ن... ما نعبدهم معاوذان إلا ليقربونا إنين دوان زلفا دواشي إن الله إلهي يحكم حكميه بينهم يدحضي حكميه فيما كيفيجي هم إيوب فيه يختلفون اسخلافسن إن الله إلهي لا يهدي مهنون يو من كي هو أصيب كاذب بين بدن كفار قال لن بدن jazaaki allahu khayra gabadhaasi waxay ahayd salma oo ka tartamaysay madarasada sawda oo min xaafidata ma artay nasrudiin ahayd gabadha sii xigta waxaa weeyaan oo u yeerayo maryan maxamed cabdi falyatafadali maryan kam aqsaamu tawxiid wamaa hiya aqsaamu tawxiid meeqow mayna shalciyin أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات su-aalan danboyto maryan weydiyaamay buu ahaa maa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha ilaa macnaasha ma ihi معناها لا معبود لن لا عبد له بحق حق عبد له إلا الله إله ما jazaaki allahu khayra gabadhaasi way mahadsan tahay insha allah biidin arkan ilahay cilmigeeda ha u ziyaadiyo gabarto ka higta may buu ahaa olin weerow marwo maxamed falyatafadali marwa meerow dhe meerow udkur shuruudu laa ilaaha ila allahu rognaga lamaad rogna thani اليقين maro way sheegaysee kam yanqisimu shafaacata shafaacada meeqa aan qiibsimaas شفاعة شفاعة لما شفاعتان الشفاعة منفية والشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله jazaaki allahu khayra Een, waa mahadsanta gabadhaas ilaah ku barakay gabadha xigta waxaa weeyaan shukri maxamed yuusuf shukri maxamed yuusuf falyatafadali maa macnaa muxamed rasuulu llahi تصديقه فيما أخبر وضاعته فيما عمر واجتناب ما نهى عنه والزجر وعلى يعبد الله إلا بما شرع su-aasha u dambeyda waxaa weeyaan carifi tawxiida tawxiidka qeex cadee عرف التوحيد التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات gabadha xigta waxaa weeyaan hilowley falyatafadali oo madarasatu sawda ka tartamaysa waxaa weeye hilowley hilowley falyatafadali udkur ducaa alkhala ducada la akriyo marka musqusha la galayo sheeg بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الكبد والكبائر Een, gabadha xigta caasho somo falyatafadali oo madarasatu sawda ka tartamayso xaafadda nasrudiin caasho somo falyatafadali caasho su-aashan ku weydina waxay tahay kam maraatibu diin maraati tiirisha diinka waa meeqa kam maraatibu diin ثلاثة سد الإسلام الإيمان الإحسان kam arkaanu lislaam شن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا kam arkaanu liimaan arkaanu iimaan oo tiirka labaad ah asigana maraatibu diin tiirkiisa labaad ah meequu ka koobmaa ستة لي أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسولي وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر من الله تعالى jazaak allahu khayr caasha oo mahadsanto ilaah ha ku barakeeyo ugu dambeyntii mid ka mida guddigii tartanka ayaa munaasabadda kelimad ka jeediyey wuxuuna ka hadlay kaalinta waxbarasho oo ay dumarka muslimaadka leeyihiin insha allah biidn alkariim sidaad la socotaan gabdhaha muslimaadka waxay soo mareen waqtiyo oo diin la bari haynin oo badarka dadka ay u riiqayaan oo biyaha ay dhaamin hayaan oo ma aragtay wax diin aho loo sheegayaba aysan jirin oo layskaga guurayo sidii geed ahaan uun layskaga raranhay haddeertan waxaa u jeedaan gabdhihii muslimaadka ahaa ilaahay diinkiisa in la baraayo oo waxay allah subxaana wa tacaala u dhoweyn lahaa in la baraayo Een, sidaa la socotaan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cilmiga waxyaabo fara badan uu ka sheegay axaadiis fara badan oo hadda aan soo koobi karin ayuu ka sheegay Een, waa tuula rasuulka sallallahu calayhi wasalam xadiiskii oo ninkii saxaabiga ahaa oo cabdullaahi ibnu busra uu lahaa Een, qof ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasalam u yimaaday markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow diintii iyo waa igu fara badatay oo maxaan sameeyaa oo ii sheeg waxaan ma artay oo waxaad ii sheegtay shay aan ku dhegsado markaasuu rasuulka sal alay slam wuxuu u dardaarmay laa yazaalu lisaanuka ee, yuusan ka zuulin carabkaagi raatba inuu ka qoyin min dikrillaahi dikriga allah subxaana wa tacaala inuu ka qoyin yahay dikrigaasi marka yaa yaa sheegi kara yaa garanhayo qof cilmi laha garana qofka hadduu cilmi ma artay oo uusan lahayn waxaa weeyaan waa ma garan karo ma garan karo oo qofka wuxuu ka garan kara ma laha Een, waxaa weeyaan marka cilmigaasi oo maanta lagu tartamayo fadliga uu leeyahay iyo waxyaabaha uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waad garanaysaan allah subxaana wa tacaala waa tuu lahaa Een, nebigiisa maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma uusan amrin waxaan cilmi ka ahayn in allah subxaana wa tacaala u ziyaadiyo waa tuu lahaa allah subxaana wa tacaala waqul rabbi zidni cilmaa ila waxaa dhahda nabi suubano ilaahay oo cilmi ii ziyaadi dheh lama dhihin rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaah oo awlaad ii ziyaadi dheh lama dhihin ilaah oo xoolo ii sii dheh lama dhihin bal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam een waqul rabbi zidnii cilma ilaahay oo cilmi ii ziyaadi dheh uu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waad garanaysaan aayadda qur-aankana allah subxaanahu wa tacaala waa tuu lahaa qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab allah subxaanahu wa tacaala watuu lahaa ma siman yihiin dadka wax garanhayo iyo dadkaan wax garanaynin ma siman yihiin qofka wax garanayso iyo qofka wax garanaynin ma sino qofka hadduu maartay cilmi uu leeyahay waxaa weeyaan ikhwatii filaqiida qof aan dhalla weeyaan dadkeena soomaaliyeed waxay dhahaan kuwooda cilmiga lahayn caamahan ahay dhaheen caamo caamo ma garanaysaan indhoolo ahay weeyaan qofka hadduu indhool uu yahayn godadkii iyo iyo maartay bahallihii iyo qodaxaantii iyo ma kala garanhayo waxaa weeyaan qofka hadduusan cilmi lahayn oo ma artay wuxuu cilmiga uu ka reebay iyo wuxuu faray uusan kala garanaynin waxaa weeyaan waa asigana sidii qofkian dhoolka ahaa weeyaan oo godadkii iyo meelihii oo dhan ku dhacayay oo li'annahu qofkan cilmiga ma artay asiga hogaaminayo cilmiga asiga ayaa ku xaraasaynayo meesha xoolaha laga xaraasayo oo la waardayo cilmiga asigaa ku waardiyeyna haddaa xumaan samayn lahayd aayad iyo xadiisa soo xasuusina way ku xakamaynayaan haddee laakiin qalbigaayaba waxba ku jirin oo cilmiga aadan garanhaynin waxaa weeyaan wax ku xakamaynayo oo ku celinhayo ma laha weeyaan waxaa la rabaa marka ayuha alakhawaat diinkii in la barto cilmiga la barto fadligii uu leeyahay sidaad la socotaan rasuulka sala aleyh wasalam tuu lahaa man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sa'ala allahu طariiqa ila aljanna qofkii waddo maruu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo waddadaasiina uu u raadinayo cilmi inuu soo barto allah subxaana wa tacaala wuxuu ugu sahlaya waddada uu mara ee طariiqa ila aljanna waddo geynaysa jannadu jannada geynaysa maarta allah subxaana wa taala ugu sahla uu yidhi rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa weeyaan masaa'idka marka xaafidiin aad soo tagtaan madaarisa aad soo socotaan ogaada waddada mucallimiinta markay idin leeyihiin aayaddan akhri oo anta ka bax xadiiskan soo xifdi oo allah ka cabso xijaabka xidha markii lagu leeyahay waddada jannada lagu tilmaamahaya mucallimiintu waxay tilmaamahayaan waddada jannada ay tilmaamahayaan adigana waxaa la rabaa in waddadaasi amarto oo maaragtay cilmiga lagu sheega aad qaadatid oo macallimiintii aadan dhibin oo maaragtay cilmiga aad u timaado waddada intaad soo haysidna waxaa weeyaan waddada jannada ayaad ku socotaa waddada jannada ayaad ku socotaa marka waxaa weeyaan dadka cilmiga yaqaano iyo dadka kale ma sano waxaa la rabaa marka cilmiga in aad loogu dadaalo gabdhaha muslimaadka ee cilmiga ha ku dadaalaan qof walibana ma artay suuraddii hadda oo ma artay imtixaamka ma artay gabdhaha laga qaaday lagu furfuray oo suura takaasur ahayd allah subxaana wa tacaala waa tuu lahaa alhaakum takaasur xataa zurtum almaqaabir kallaa sawfa taclamuuna uma kallaa sawfa taclamuun bini aadmiga waxaa idin shuqliyey oo idin mashquuliyey oo cilmigii barishiis iyo cibaadadii allah subxaana wa tacaala iyo diinkii iyo idinka mashquuliyey takaasur kala basasho iyo adduunkiina inaad ku mashquushaan iyo waxaase idin shuqliyo idin mashquuliyey xataa zurtum almaqaabir ilaa maartay qabuurihii aad ka tagtaan oo ma artay qabuuraha ma artay la idin geeyo oo ma artay qabuur la idin geeyo waad mashquulsanaanaysaan uu yidhi allah subxaana wa tacaala gabdhaha muslimaadka ee madaaris saal iskugu keenayeen waad la socotaan gabadhi rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi su-aashu weydiisay oo ay lahayd rasuulka ilaahayow cilmigaagi iyo waktigaagi iyo khayrkii oo dhan waxaa siisay nimankii anagana wakti noo sameey markaasuu yidhi rasuulka sal ly slam guriga hiblaya iskugu taga ee ma artay oo kama qala sal allahu calayhi wasalam meesha ma artay wakti hibil ma artay idinkugu imaan doona sidan ayaa loo soo bari jiray gabdhaha muslimaadka oo looga soo muxaadarayn jiray oo cilmiga ay u baran jireen waxaa weeyaan gabdhaha muslimaadka waxaa la rabaa cilmiga ha bartaano oo cilmiga ha ku dadaalaan meesha waa indhafiiq weeyaan صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من دمائي إنني رمز gabagabada barnaamijka dhuwaxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii xiisaha badnayd ee murtida aalaaba waxaad xubintan uga barteen inuu noo soo jeediyo waryahan cabdifataax maxamed qaasim ee ka faa'iidaysi wanaagsan wax badan baan araarqayay hadday qiimo leedahay qabiil inaad ku caydiyo dadkood qadafta mooyaane inkastood wax qiima le tidha ma qur-aan sheegto haddaan gabaygu qola tabanaynuma qushuucdaane
waxaan siinaynaa garaadka garaad haye waad aamusnayd waxbaad dhuuxaysay intaadan wax ku darsan waqtigu iska yaryahay mahmahada aad noo hayso soo dhow bismillaah kolley khiyaarta saaxiibada iyo si wanaagsan bay u kaftameen waxoogaa su-aasha aan doonayo inaan meesha ku soo daro wax yar baan ka yar horumarinayaa taasoo habeen hore ka baxday idaacadda murtidii uu saaxiibkahe awgaab waxoogaa soo jeedinayay oo xagga digaagiiyo ku saabsanay waxoogaa waxaan doonayaa inaan tacliiq yar oo i yara muuqday markaan dhegaystay aan sii ballaadhiyo su isaguna hadhow aad buu jecel yahay sheegisteeda iyo waxa weeye aad buu xiiseeyaa saynan hadhow uga kala lumin inuu xiftiyana waan rabaa waxaa soomaalidu tidhaahdaa nin dooradaada iga ceshay yidhi dagaalkaaguu rabaa sababtoo ah bahashan digaagadda ama doorada lama celin karo meeshay doonaan bay ka huluulanayaan meeshay doonaan bay ka boodayaan waa wax baal leh meelo badan bay marayaan wax badan bay hallaynayaan marka haddaad wixii bahaahayn tahay oo masaakiinta ahaay oo raashinka daadaatay iyo wixii daba ordayey haddii aad dadkii macnaha waxa weeye ay waxgaadhaan iga cesho adoo qof weyn oo khiyaar ahoo derisa ah inaad dadkii kula dagaalanto nin dooradaada waxa weeye nin dooradaada iga cesho lyidhi baa layidhi dagaalkaaguu rabaa waa nin dagaalkaa raba ma aha qofka khiyaar waa nin shaqa aan la qaban karin kuu diray shaqa aan la qaban karin oo adag buu kuu diray sababta derisnimaduna dee ma ogola in maaragtay dooro iyo wax la mid ah laysugu yimaado oo loo garqaado oo la yidhaahdo dooradaada halkan ka booda iyo baashiibaa halkan laakiin mahmahadii injineerka uu jeediye xogaa waxaad mooday in in ma aragtay doorada xanaanada xagga xanaanada yay ku yara saabsan tahay oo aad u waafaqaysaa sababtoo ah waxay u baahan tahay biyo fiican iyo raashin iyo waana noole dee loo baahan yahay oo dee xoola weeye ay dadkii aad hadda u isticmaalaan sababtoo ah dee baryahan dambana iyadaaba dadku aadba dadaan weligoodba u dhowaan waxaad arkaysaa raxaan dhan guri iyo hawl iyo ku xanaanaynaya oo daba ordaya marka sanadahan dambe baashu aad ba u fiican tahay siduu sheegayo amba waan xusuustay mahmahdeeda ma aqoonin laakiin xanaanada ay bartay siday dadku u wadaan baryahan dambe laakiin injineerka tiisa waxay u muuqatay in la xakamayn karo in la xakamayn karo yuu isagu u arkayay oo dayr iyo wax lagu yarxilay laakiin wax la xakamayn kari baashu maaha aakhir ugu dambayn marka murtida marka lasoo koobo waxa ay tahay nin dagaal iga cesho ku yidhi waa nin dagaalkaaga raba waxaad ku fahmaysaa ninkaas inuu dagaalkaaga doonayo dagaalkaa rabo sababtoo aan lama celin kara baasha intaasi waa intaa marka mahmaadan waxaa loo soo qaadan karayaa cid walba oo kuu dirta waxaan macquul ahayn waxaan macquul ahayn de waxa weeye dagaal buu kaa rabaa qofku dee waxa weeye waxyaaba badan baa loo soo qaadan karaa sababtoo ah waxaadan qaban karin ama aadan kari karin ama aadan ka shaqayn karin ama aan macquulba marka ahayn qofku hadduu xujo kaaga soo dhigo de waa culus tahay looma baahna marka si saaxiibu caqli aho saaxiibu ra'yi aho degan oo wax walba miisaanka yaa korka horeba intaadan ku dhaqaaqin yaa lagu sameeyayoo loo sameeyaa laakiin haddaad wax ku qotomisid ood amar bixisid ama aad eed sheegasho durbe soo boodsiisid dee hawlihii way kala kacayaan marka waxa weeye meeshaana waxa ku yara jira waxoogaa aada u fiican oo loo baahan yahay laakiin kuma soo koobi karno hadda waxoogaa daqiiqadaha aynu haysano laakiin mar kale aynu suuragala inaynu sii wadno maahmaaha iyo dee hawlo kalena waan inoo hayay oo meesha ku jira aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinteenii murti tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qumbe subaga qabay xorley iyo qoranka ruurkeeda insulux qabowa qaabiya gadhoodh qaawis leebankeeda qadhyad suura qoys magacle iyo qayra kula reera qabiilada khusuusiyatol weyn qaafa wada shaalle nin kastoo ladnaan qaba wadkuba wuu ka soo qabane qabri iyo god iyo ilyar baa laysu qodayaye qodhintiyo addoon anafadu wow qalbi la'ane biyo yaru qurquriyaba dila mararka qaarkoode
صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى يا من دمائي إنني رمز intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhuuxa waraysyada oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan inta barnaamijkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu